بسم illaahi raxmaani raxiim inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa maanta ka dhacay caasimada dalka soomaaliya qarax aada axmaqnimo u lahaa oo ay ku hoobteen shacab badan oo soomaaliyeed hadaan nahay madasha lixdanka oo ah madal had iyo jeer lagu falanqeeyo waxyaalaha kasoo siyaada dalkii hore ee soomaaliya waxaanu caawa door bidnay inaanu halkan tacsi tiraaniyo leh uga dirno shacabka soomaaliyeed aanan la wadaagno dhibaatada ku habsatay shacabkeena kuwa ku noolaa caasimada dalka ee muqdisho mas-uulka ugu sareeya ee madasha ee doonaya inuu diro tacsidan aan raba inaan ugu yeedho waa mardaadi bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadkii ku geeriyooday ku dhaawacmay eheladoodii iyo guud ahaan soomaali waxaan uga tacsiyeynayaa dhibaatadii ka dhacday xamar kilometer five qaraxii naxariis darrada ahaa masiibada ummadda ku halaagantay inuu ilaahay intii dhaawacu ka gaarayna uu u boogadhayo intii ku dhimatayna uu u naxariisto jannadiina ilaahay ka waraabiyo waxaan leeyahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sidaasi la mida waxaan baaq ugu dirayaa ummadda soomaaliyeed in ay midoobaan oo gacanta isqabsadaan si ay uga hortagaan masiibooyinkan oo kale sidaas si lamidana ay kaalmeeyaan ummaddaas nin walba waxa uu ka geysan karo af iyo adin iyo dhaqaalaba tacsidaas tiraaniyada leh ayaa ka gudbinayaa sigisti golaha wadatashiga iyo siyaasadda falanqaynteeda ee ummadda soomaaliyeed waana mahadsantiin haatana waxaan ugu yeedhayaa ile bismi illaahi raxmaan iraxiim waa ku salaamayaa runtii aada iyo aad waxaan tacsi tiraanyada u dirayaa ummadda soomaaliyeed oo ku gooriyootay qaraxii naxariis darrada ahaa magaalada muqdisho ilaahay innagana samir iyo iimaan haynaga siiyo iyagana ilaahay jannata firdowso ha geeyo waxaan kaloo u tacsiyeynayaa dadkii ku dhaawacmay ilaahay qaadir ahaa ha u boogadhayo caafimaad deg degana ha siiyo midda kale waxaan kaloo ku darayaa dadka shacabka ah in ay ka digtoonaadaan iskana kaashadaan cadowga aan waxba reebayn ilmo iyo habar weyn iyo waayeel midna aan u naxariisanayn in ay iyagu isku waardiyeeyaan aysanna sugin ciidan iyo dawlad laakiinse iyagu dhexdooda sidii ugu digtoonaan lahaayeen guri walba meherad walba meel walba gacanana isqabsan lahaayeen ugana midoobi lahaayeen waa mahadsan tahay anigoo ah awd yuusuf aati kana hadlaya madasha sigist thank you haatana waxaan maayga ugu yeedhayaa jaamac gulwade
waayahay waa jaamac gulwade mi maqashaa in adeer bismi illaahi raxmaan raxiim waa naanayseeda waxaa la yidhaahaa jaamac gulwade magacayga dheerna waa cabdirashiid nuur wardheere waxaan saarnahay hadeertaan ama aan ku sugnahay oklahoma ifordiga waxaan u tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed oo ku geeriyooday xamar sida arxandarradaha ama cadowga horarka ama weerarka eh yeyne ay meeshaa ku dileen shacabka soomaaliyeed allaha u naxariisto soomaalida melay joogana allaha u naxariisto allaha xifdiyo waa waa masiibo qaran weeye waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed melay joogaanba walaalaha oo muslimka midnimo haddii aan midnimo la helin qaran ma helayno wax walbana waxaa ka xun qabyaaladda iyo kala cararka haddii aan qabyaaladda iska dhaafno oon qabyaaladda ka baxno qaraxa wuu yaraanayaa qaranna waan helaynaa soomaaliyana way noolaanaysaa hor bayna u soconaysaa ciiddii iyo calankii iyo dignitigii iyo sharaftii iyo cisadii soomaaliyana waan soo celinaynaa haddii ay qabyaaladda nagu bilaarato iyo kala qodqobkana arrinta way nagu sii bilaareen nagamana harayso ninka raggana maalin walba inuu ooyo ma fiicno waa inuu action iyo wax dhaqdhaqaaqa bixiyaa anigu waxaan ku baaqayaa shacabka soomaaliyeed oo walaalaha eh qabyaaladda ha la tuuro qaran iyo qabiil ma sinno qaranka ha loo heeliyo calanka ha loo heeliyo ciidda iyo calankii ha la soo celiyo sharaftii soomaaliya ha la soo celiyo dadka meesha ku dhintana allah ha u naxariisto wabilaahi tawfiiq soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo wagaag haatana mayga waxaan ugu yeedhayaa gaashaan bismi illahi raxmaan raxiim anigoo ah faysal maxamed axmed ku magac dheer buraashad waxaan kuna nool gobolka aywa caasimadiisa dhimoyn waxaan tacsi tiiraanyele madasha sigistiga u marinayaa dhammaan ummadii soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii dhibaatadu kasoo gaadhay qaraxii maanta ka dhacay xamar waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa in aynu ummadda soomaaliyeed la garab istaagno naf iyo dhiigba wixii aynu awoodno shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ku sugan waddanka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay dowladda la shaqeeyaan garab istaagaan si wax looga qabto amniga iyo kooxaha wax qarxinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa isbeddel khayr leh iyo sharaf iyo ciis inay ku noolaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haatan mayga waxau hor yaalaa qarax buu hor yaalaa bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed saciid xaaji cabdullaahi waxaan aad iyo aad aan oga tiiraanyoonayaa dhibaatadii maanta ka dhacday muqdisho anigoo aad iyo aad oga xun ayaa dadkaa walaalahey ah ilaahay waxaa oga barinaya rabb alcaalamiin inuu naxariistii jannada uu ka waraabiyo gacan xaq daran ah ee meesha ku heshay dadka soomaaliyeed ee qaranka soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay walaalayaalow cadow fara badan aa jiro oo aan leenahay waa inaan gacmaha isqabsanaa oo aan mataqaanaa aan aan ciidankeena dawladdeena dadnimadeena wax walba aan soo ceshanaa waddanka waxaa lagu leeyahay waxaa joogo dad fara badan oo kala duduwan oo mataqaanaa qaab qaababka waxay ugu yeeraan niman sheeganaya diin diinba maaba ahe waxaase mataqaanaa waxaasoo kala geysanaya iska dhex joogo waxaa marka idin leenahay walaalayaalow soomaaliyey cadowgeenna wuxuu na cuni karaa markaan kala tag tagno markii aan ka tagno uu na cuni karaa dadkeenna waa inaan isqabsanaa gacmaha waa inaan kala dheeraanin waa inaan garbaha isqabsanaa waa inaan isku soo dhowaanaa waa inaan qalbigeena isku furnaa waa inaan dawladdeena taageernaa waa inaan sharcigeena ku dhaqannaa waa inaan shareecadeena iyo diinteenna iyo islaamnimadeena iyo naxariis naxariisteena aan ka tegin waa inaan gacmaha isqabsanaa idin leeyahay walaalayaalow oo sharcigeena iyo constitutionka iyo waddanka waxa u yaalayo madaxdeeda iyo dawladdeeda iyo wax walba in laga dambeeyo gacmo wadajir bay wax gooyaan gacmo wadajir bay wax gooyaan halkaasna ma arkin oo kusoo dhamaynaya hadalkayga ilaahayna waxaa uga baryay dadkaas masaakiinta ah ee meesha ku geeriyooday oo walaalaheen iyo adeeradeen iyo abtiyaasheen iyo oo dhiiggeenna ah iyo dhuuxeenna inuu ilaahay jannada ka waraabiyo mar ma arkin oo balaayo iyo shar oo dhanna mar dambe ka xifdiyo muqdisho insha allah waxaanan kaloo ugu baaqayaa maamul goboleedyada iyo dadka kale iyo siyaasiyiinta kale inay maarkin oo ayagna dawladda ay taageeraan maadaama ay arkayaan dawladda inay dhibaato haysato oo caasimadii cadow caasimadii dhexdeeda kula dagaalamayo marka waa mahadsantihin waana ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullah haatanna maygu waxau hor yaalaa cabtain shafi asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin wasalaam waxaan u tacsiyeynayaa dadka walaaladeena ee maa ee ku dhintay magaalada muqdisho lagu qarxiyey ee qaraxa bilaa naxariista ah dadkan cadowga ee soomaalida ilaahay duldhigay inuu ilaahay naga dulqaado dadkii dhintay ee ku dhintay qaraxa inuu ilaahay u naxariisto kuwa dhaawacana inuu ilaahay u boogadhayo ayaan ilaahay uga baryayaa soomaalidu way guulaysan doontaa intay wanaagga rabtaa intan cadowga ee soomaalida sidaa u dilaysaana way baabi'i doonaan insha allah marka walaal maygii waan kuu soo celiyey ilaahay ha u naxariisto inna lilahi wa inna ilaihi raajicuun waa hagaag haatanna mayga waxau hor yaalaa nuura diin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madasha sigistiga waa salaamayaa waxaan aad iyo aad uga tacsiinayaa dadka soomaaliyeed oo magaala madaxda muqdisho maanta ku baaba'ay bashil hotelka africa oo aad iyo aad aan uga xumahay dadkaas ku baaba'ay waxaan u tacsiinayaa waxaan leeyahay inta dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacana allah u sabiro waxaad ogaatiin dadkaas dad ay unaxaayaan inaysan jirin dadka maanta meesha ku baaba'ay anigu dad badan aan ka aqaanaa oo qaar qaraabanahay qaarna saaxiibanahay wax dawladda u shaqeynaysa ku jirin dad ehela oo maskiimaha iska shaqaysta oo maaragtay muruqmaal ay ahaayeen iyo gabla soomaaliyeed marka wax ay dhaafayaan male sheekh ma dhaafayaan shay ma dhaafayaan gabar ma dhaafayaan dadkaas ummadda soomaaliyeed baabiinaya waxaan ku tilmaana ma garanayno marka ilaahay waxaan baryaynaa inta dhaawacana ilaah u sabiro intii dhimatana samir imaan allah naga siiyo aad iyo aanan ola socdaa saacad saacadaan u wacaa waa ku salaamayaa wiilka boqorka ummadda soomaaliyeed uu dalab
aad baa umaadsantahay jailani haadan in ku xiga jailani
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون magacaygu waa munir cumar axmed ku nool state of maine u s a waxaan halkan tacsi tiraaniyeley uga dirayaa ummadii soomaaliyeed ee sida arxandarada ugu baaba'day qaraxii fawaaxishka ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leeyahay kuwii dhaawaca soo gaadhana ilaahay subxaan qaadirka ah ha u boogadhayo waxaan rabaa inaan halkan ka diro laba fariin midna ay ku socoto dowladda soomaaliya midna ay ku socoto shacabka soomaaliyeed waxaan ku horumarayaa shacabka soomaaliyeed waxaynu usoo taagnayn in badan dhibaatooyin noocana inay soo noqnoqdeen xaqiiqdina waxa weeyaan dhibkan ilaahay nooma qorin inaan maalin walba sidaan ahaano waxaa keliya oo looga bixi karaana waa isku duubni waxaa keliya looga bixi karaa waa inaad mataqaana gacmaha isqabsataan waxaa keliya looga bixi karaa waa inaad mataqaana isku tashataan waxaa keliya looga bixi karaa waa inaydan ku xisaabtamin dawlad baanu sugaynaa iyo mataqaana system baanu mataqaana wax la wadaagaynaa qofkii aad ka shakisaan aad aragtaan in mataqaana amnigiinu halis gelinaya inaad idinku iska takoortaan waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed idinkuna xaqiiqda waxaan anigu aaminsanahay dadaalkiinu ma yara laakiin arrintu halka ay marayso way soo dhaabtay mataqaanay idaaja ah ilaahay subxaana qaadirka intaad ka yaabtaan nimankan saraakiisha mas-uuliyiinta sare maamuliinta degmooyinka xaafadaha waaxyaha santarada inaad idinkuna xilkiina si laba jibaadhaan sidaad uga qaban lahaydeen cadowgan fawaaxishka ah ee arxandarada u leynayo maatida soomaaliyeed maalin walbana hortaagan inay mataqaanay xornimo iyo mataqaanay xalaal ku noolaadaan ilaahay subxaana qaadirka waxaan uga baryayaa ummadii halkaa ku dhimatay inuu jannada fardowsa ah mataqaanay siiyo waxaanan ilaahay subxaana qaadir u baryayaa ummadii ku dhaawacantay dadku waa dhibanaayeen ilaahay subxaana qaadirka waxay ka baryayeen inay nabad helaan ilaahay inaan u barino kuwa dhaawaca ah soomaalidan qurbaha ku nool adduunka oo dhan ku noolna waxaan ka codsanayaa walaalayaalow waad aragtaan xaal meeshuu marayo xisaabtan baana ka dambeeya insha allah waxaad awoodaan idinkoona kala hagran hadday mataqaanay tala noqon lahayd hadday dhaqaalo noqon lahayd haddii dhiigiina uu noqon lahaa wax alla wixii aad ku caawin kartaan ummadda soomaaliyeed ee dhibka intaa la eg soo gaadhay inaad garab istaagtaan oo idinkoonan sina u eegin ilaahay dartii aad u garab istaagtaan maamulka sare ee madasha masjidkan waxaan leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tihiin fursadda iyo janiska aadna siiseen wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haatanna mike wuxuu hor yaalaa shabeelow shabeelow asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa lay maqlaa amaraynaa horaa ugu soconayaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaan halkaan ka tacsiyeynayaa anigoo magacayga la yidhaahdo shabeelow joogo i t l dadkii soomaaliyeed oo wax magaratada ay maanta xasuuqday aad iyo aad baan uga xanuunsaday weliba aniga shabeelow khaasatan ahaan sagaal qof oo kamid ah ayaynu aanu famil wada nahay oo dad wada dhashan nahay oo aad iyo macnaha ii xanuujisa maanta markaan phone callkam helay waxaana rabaa inaan ka tacsiyeeya dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan wax alla wixii meeshaas ku gaaray oo khasaare ah kuwii dhaawaca ahayna ilaahay inuu ka kiciyo kuwii dhintana ilaahay inuu u dembi dhaafo oo jannatulfardowsa ayaanu macnaha uga baryaynaa waxaan rabaa marka inaan laba qodob kala dhaho qodobna aan shacabka soomaaliyeed kula hadlo oo aan dhaho shacabka soomaaliyeed waa inaad kacdaan waa inaad isdaafacdaan waa inaad adinka daafacataan hoteeladiinna iyo businesskiina iyo guryihiinna iyo hantidiinna iyo naftiinna waxaana rabaa inaan dawladda u diro fariin ah inaysan ku mashquulin meelo kale oo ay ku mashquulsho al-shabaab waa inay soo afjartaa al-shabaab ma ahaan inay meelo kale aado waxaana halkaan uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan its time to be united waa inay mid wada noqdaan waa in la siiyaa shacabka soomaaliyeed powerka si la iskaga qabto waxmagaratada ummaddeedna laynayso dadkii maanta meesha ku dhintay kulligoodba waxay ahaayeen businessman dad shacaba ayay ahaayeen dad aan siyaasad ku jirin ay ahaayeen ilaahay waxaan kaga baryayaa jannatulfirdowsa wabillahi tawfiiq halkaasa kugu soo dhig ibraahim haatanna mike wuxuu hor yaalaa xasan bariise
bismi illaahi raxmaan raxiim waa la maqlaa sooma
ah si fiican
bismi illaahi raxmaan raxiim inna lilah wa inna ilayhi raajicuun inna lilah wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat almawt kullu nafsin daa'iqat almawt magacayga waxaa la yidhahdaa xasan sheekh cabdullaahi waxaan joogaa magaala la yidhahdaa san beredido gobolkana waa california bartamaheeda waxaan halkan oga tacsiyinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ood ka joogtaan caalamka khaasatan eheladii iyo qaraabadii iyo cashiiradii iyo deriskii iyo saaxiib saaxiibtoodii iyo madasha inta ku jirto ehelkooda waxaan leeyahay samir iimaan allaha idinka siiyo booskoodana boos khayr qabo allaha idinku bedelo iyagana waxaan leeyahay walaa xisaaban walaa cadaaban jannatulfirdowso ilaahay hagey meeshuu ummaddii nebi maxamed ay martayna allaha mariyo intii dhaawacantana waxaan leeyahay ilaahayow adaan kuu soo laabanay oo ku barinay kugu caasinay maantana ha noo qabanin caasinimada aan kuu qabanay rabbi ow raxmaanow ducada naga aqbal dadka masaakimiinta ah addoommo adiga abuurtay baa dhibaatadaa u keenay ilaahayow u gargaar caafimaad khayr qabana sii caafimaadkoodii shalay saacado ka hor ay ahaayeenna ilaahayow waa u awoodaa ilaahayow ku soo celi eeladii ay ka dhinteenna calooshooda maskaxdooda iyo niyadoodana samaan iyo wanaag iyo axsanaadna ilaah ku sug ilaahayow ha noo qabanin caasinimadii aan kugu caasinay boqolaal baa ku taageersan oo ku ayidsan inta xumaanta iyo kugu caasidana ilaah ha u qabanin dadka masaakiniinta ah ilaahayo waan ku baryaynaa rabbi raxmaanow ducadaa naga aqbal intii dhimatana u naxariiso intii dhaawacantana ilaahayow rabbi raxmaanow ilaahayo u booga dhab waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ood ka joogtaan dunida caalamka haddaydan waxba u taraynin fadlan bifadlan please and please ha loo duceeyo walow salaada sunnaha xitaa aad tukanaysaan salaada sunnaha xataa aad tukanaysaan ilaahay u duceeya war u duceeya dadkaas soddon sanay dhibanaayeen ay rafaadsanaayeen ilaahayo waa ujeedaa dowladlaan bay ahaayeen way rafaadsanaayeen guryahoodii bay ka imaadeen way shaqaysanayeen masaajiday ka imaadeen salaaday ka imaadeen waxbarashay u kala jeedeen ilaahayo mujrimkaa dhibaatada suubiyey gaal iyo muslim wuxuu yahayba ilaahayow soo qabo inaaf inaaf intaas baa ilaahu noogu filan dhibaatadana ma doonayno adaan kuu soo laabanay rabbi ow raxmaanow naga aqbal ducadaas waa rafaadeen waa rafaadnay gudaan ku rafaadnay dibadaan ku rafaadnay rabbi ow raxmaanow waxaan kaa baryaynaa inaad ducadaa naga aqbasho dhibaatadaa jirtana aad naga soo daboosho adigaa naga aqbali karo adigaa naga aodi karo bini aadam wax ma sheegayo waa ducafaa wax uu sheegay ma adaa shala abuurtay ilaahayo masaakimiintaas u naxariiso ilaahayo u naxariiso intii dhimatana u naxariiso intii rafaadsana rafaadka ka qaad abaaraha colaadda cuqdadda kala tafaraaruqa ilaahayo rabbi raxmaanow rabbi raxmaan waa ku baryaynaaye habeen baanu joognaa dadna maalin bay joogaan adigaa waxaas abuurtay na wada abuurtay rabbi raxmaanow waxaan kaa baryayaa kaa baryaynaa kuu soo laabanay adaana tiri ibarya waa idinka ajiibayaaye waa ku barinay gacmahan kuu horsannay adaa isu kaa dhiibnay rabbi raxmaanow rabbi raxmaanow dhibaatadaas maanta jirto caawada noogu ekee aad baad u mahadsantihin dhammaantiin dadka ha la caawiyo ducada ha lagu caawiyo ha loo duceeyo aad iyo aadna waxaan u mahadsantihiin dhammaan golaha sigisti waad mahadsantihiin intii dhimatana allah naxariisto marlaad marsaxeed intii dhaawacantana dhaawac allaha ka allaha u boodheyo rafaadkan iyo gaajadan iyo cudurkan iyo abaarahan iyo qabiilkan iyo qurunkan iyo dowlad diidan iyo dowlad nacaybka iyo dowlad la-aantana ilaahayow naga soo furo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haatana mike wuxuu horyaala fort cabde assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cismaan axmed oo muuse tood cadaa la yidhaahda waxaan ku noolaa stateka wisconsin magaaladiisa beron inna lilahi wa inna ilahi raajicuun inna lilahi wa inna ilahi raajicuun dhibaatadaas maanta ka dhacday waddankeeni gaar ahaan caasimadeeni ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii ku dhintay rabbiyow raxmaan raxiim adaa addoomadaadina ilaah u naxariiso ilaah qabrigooda u qaboojo u nuur ilaah u waasic ilaah u janna firdowsa ge ilaahu inta ku dhaawacantana rabbiyow raxmaan raxiim addoomadaadi baa nahay ilaahu caafimaad sareecasi ilaahu caafimaad sareecasi intaas waa tacsidii waxaan keliya ku daraya waxa weeye shacabkeena soomaalida ah waxa weeye kama liidano kama liidano ciraaq ciraaq waxaa dhacday haryahii ciidamada ay ku jiri jireen nimankaas shaydamada hadda halka ayaguna ka dagaalamaya baa meel walba qabsaday ciidamada keligood waxma qabane waxaa wax qabtay oo waddanka hadda ka xoreeyay nimankaas shaydamada ah waa shacabki shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel walba ha joogaan diba iyo dibad iyo gudaba ha joogaan inay muxuu ahaa ciidankooda la saftaan iskana daayaan dhaliilaha dawladda iyo waxaasi dawlad dawladdu maxay samayn kartaa maxay saabuuri kartaa haddii aan nabadgelya jirin bal horta nabadgelyadeena annagu aan ka shaqaysano marka nabadgelyadeena ka shaqayno oo dalkeena shaydaamada aan ka saarno baan dawladda iyo wax usoo jeedsan karnaa aan dawladdan rabna samaysan karnaa wax hadda inoo jira noo dhodhoobana rabbigay baan ka baryayna allah ayagana garab gale bal annaguna aan garab galno oo aan saacidno muhiimadeeda waxa weeye shacabow shacabow shacabow soomaaliyow meel aad joogtaanba soomaaliya miraaskamboon ilaa raas casayr ilaa loghayo inta ku nool ha isgarab qabsadaan qoriga ha qaataan nimankan ha la iska saaro yaan wax kale lagu mashquulin dawladda soomaaliya waan ka codsanaya wax kale ku mashquul wasalaamu calaykum waraxmatullah haddana maaga wuxuu horyaalaa khaarijiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الإسلام بعد هذا عبد maanta waxa dhacay wax caadiya ma aha qarax weligii dhacayna ma ahayn wax ay fiirinayeen oo ururinayeen oo maanta masiibaa baa ka dhacay meesha waana wax aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad lama tiiraajoono dhibkan aniyo maanta keliya inkuma dhicin waa waxan waa wax mar walba aan ogaan ogeyn inuu any time any minute inuu dhacayo dhibaatadan jirtana waa uun imaaday gacmaha isqabsan marka ilaahay qaadirka waxaan uga baryaynaa intii dhibaatayna ilaahay inuu naxariisto dadkii ku dhaawacantayna ilaahay inuu booganayo intii hantidooda ku weydayna ilaahay wax deerkala ka siiyo iyahow cagaagow soomaalidu intay iyagu isrifayaan oo iyagu ay iscunayaan ayaa cid weliba ka dharagtay oo cid weliba baabi'isay ilaahay waxaan ka baryayaa anigoo niyow in badan waxaan idhaahdaa soomaaliya ilaahay subxaana wa tacaala oo awooddiisa cadiimka ah ku badbaadiya mooyaane soomaali iyadu inay isbadbaadiso ha ka sugin ha ka sugin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa awoodda leh inuu isagu soomaali awooddiisa wax ugu qabto oo awooddiisa kaga saaro tafaraaruqa quluubtoodana inuu mid ka dhigo maamul iyo waxbaa is haysta iyo kanaha reer hebela intaynu eegayno ummaddii waa dhammaatay beri maxaa la xukumayaa wariyaa la xukumayaa ummaddii dhammaatay barbaatadii waa dhammaatay barcaruurtii waa dhammaatay maanta markaan daawanayay jidhkaygu waa dibaaxinayay niyahow dad iyagoo nool banaya arkaysaa iyagoo nool ololaya war dadka niyahow dadka qarxinayaa wax soomaalidu ku sheegi kara maaha wax muslim lagu sheegi kara maaha waa ajunabi soo qaatay magacan shaydaankaana soo qaatay doonaya inay shacabka soomaaliyeed aysan dowlad ku dhalan waxaa ka mid ah khaliijka waxaa ka mid ah kuwa dariskeenna soomaaliya inaysan tegin oo marba qarax ka dhaco oo la yidhaahdo dadkan isma maamuli karaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qabto cadowga naga qabto inuu ilaahay naga qabto dadkan ku soo duulay iyo kuwa u shaqaynayaba ilaahay subxaana watacaala ha naga qabto ummaddaa meesha ku la-aanaysana dadkii igi weeyaan dhiiggii igi weeyaan diyahow waa waa u damqanaynaa habeen iyo maalinba waa u damqanaynaa calooshaa naga wareegaysa diyahow ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga soomaali waa noo mid ka dhinta waa mid naga dhintay ka gubtay waa mid naga gubtay ilaahay waxaan ka baryaynaa waddankeenna oo waddanka hadda aan ku noolnahay ka qiimo badan ayaa allah subxaana wa tacaala awoodsi ku weydiisanaynaa dhammaantiina waa insalaamayaa hana loo soo duceeyo wabillahi tawfiiq ayaa waa bamaqtahay haddana waxaan u yeerayaa laba shaksi oo ka mida maamulka sare ee madasha waa khadar cabdi cabdullaahi khadar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa jamaal xuseen duruur waxaan ka soo hadlayaa afriga maraykanka gaar ahaan gobolka arizona inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay waxa ka dhacay maanta magaalada muqdisho ee ummadda muslimka ee soomaaliyeed lagu xasuuqay halka waxaan tacsi tiiraan yele oo aad u fara badan u dirayaa ehelkii iyo qaraamadii ummadaasi ay ka geeriyootay ilaahayna naxariista jannaha ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay ha u booga dhayo ilaahay casiiskaana waxaanu ka baryaynaa ilaahayna ummaddaa ummadda ka qabto ummaddaas soomaaliyeed ummaddaas shayaadiintee lagu salliday in ilaahay naga qabto ilaahay isagaa qafuur raxiima ilaahay isagaa naga qaban karaa cid kaloo qaban kartaa ma jirto ilaahay unbaa naga qaban karaa ilaahay baanu baryadaa weydiisanaynaa ilaahay naga ajiib ilaahay naga aqbal ilaahay naga aqbal waddankeedagii toddobiyo labaatan sano ayaa dhibkaasi haystaa mid weyn iyo mid yartoon aan la dhaafaynin ummadaan waxba u geysanin waxba aan yeelin ayaa subax walba lagula soo jarmaadaya bam iyo dagaal ilaahay naga qabo nimankaa shayaadiinta ah ee ilaahay waddankaygii geeyey ee ilaahay ummaddeenu ku salliday waana waana idin salaamayaa dhammaantiin
hagaag haatana waxaan u yeerayaa cabdulqaadir soomaali
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maqla jeef wataniyo aad iyo aad baa u salamataa jeef anigu ah magacayga cabdiqaadir maxamed farax dihaal ku dhashay magaaladan degmada hodan jeef gobolka baadiis waxaan ka imaaday meeshaan ee arrinta ka dhacday anigu ahaan aawa wixii dhacay darbaxan aad iyo aad baa uga xumaa jeef oohin iyo ciil meeshaa ku dhooltay iskuul ku aaday waa ilaahay kugu abuuray de anigu markaan leeyahay waan ahay nin ku dhashay degmadan hodan bigser iyo meesha wax ka dhaceen caawa waa waxaan u socday inaan aado vacation laakiinse wixii caawa dhacay anigu waa aadaya insha allah laakiin wixii dhacay way dhaceen waxaan aada iyo aada ugu xumahay anigu ah shacab ahleh madasigisti maamul ka shaqeeya madasigisti ahleh cabdiqaadir maxamed faarax dihaal ku magac dheer nuuniyara jeef ciddii taqaan ama ciddii rabta inay waato caawa arbacan dhegihiina ku maqla arrintan waa arrin aad iyo aad a ugu xumaa jeef oo wax dhacay aan rabno inaan ogaano waxay u dhaceen laakiin arrintan waa arrin laga naxo jeef waa arrin aad iyo aad u xun waxaan leenahay dadkii ku dhintay iyo intii dhaawaca haddaan nahay ummad soomaaliyeed iyo dowladda sararka ah iyo xafidullaahi farmaajo intii caawa nool ama intii dhimatabo in laga warhayo oo wax alla wixii loo baahan yahay in la siiyo haddaan tahay madaxweynaha caawa la doortay ahne farmaajo arrintaas cid alla ciddii ku lahayd resource amba dekadii keenta in dadkaas aad iyo aad loo ogaado oo aad iyo aad umad soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba in wacla tiro ayaa caawa anigoo ah cabdiqaadir maxamed farax diihaan ermacan meeshaan waa ka nimaanay waxaa ka xumahay oo caawa oohin iyo ciil waa meesha u socday laakiinse ilaahay subxana watacaala dee qof baa u sheeg mara jif laakiinse anigu waa socdaa jif waana tegahayaa insha allah inaan ku laabto maan tegin maadaama aan tegay soomaaliya laakiinse waa tegahayaa insha allah meeshaan ciddaan waxaa sameeyey ragii sameeyey cadowga ah ee baabiyey ummad soomaaliyeed isku diin isku af ah caasimaddii gobolkii banaadir war meesha wax ka dhaceen waa arrin macaan waa arrin xasaasi ah arrimacan arrintan haddaan nahay umma soomaaliyeed waan ka cunnahay maag waa ku raftay laakiinse arrimacan waa soo soconnaa aniga ahaan saksi ahaan wallaahi oo bilaahi tallaahi waxaan socdaa jeef habriyarki inaan joogo janwari inaan tago tikidkii waa gorsada jeef inaan aado jeef laakiinse waan joogaa hadduu ilaahay insha allah muqdisho meesha ku dhashay iyo gurigii aan ku dhashay inaan ku laabto arrinta dhacday shacab iyo dadka dhintay ee soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu xumahay ayaagoo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wahagaag mayga haatan wuxuu hor yaallaa hormo waaye haatan mayga wuxuu hor yaallaa hargeysa
aagaagu may maqlaysaa walaalo si fiican
horta innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaanu uga baryaynaa ummadaas soomaaliyeed ee xaqdarada ku dhimatay ee gacanta kala dishay ilaahay inuu naxariisto janno ka waraabiyo innagana ilaahay inuu nooga daba naxariisto kuli waa la tegayaa kullu nafsi daaqat almowt laakiin waxa ayaan darro ah oo aada in looga xumaado ay tahay maalin walba qof anisana oo baaci mushtara ama ilmihiisii u shaqaysanaya in qof kale uu u dilo kas ama maad aragtayeen ula kac geeridu waa xaq ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay laakiin waxa ayaan darro ah qof maalin walba sabab la-aan u dhimanaya oo weliba ciidiisii hooyo jooga dhulkiisii hooyo jooga taasaa horta naxdina waxana waxaan u malaynayaa dadku waxay idhahdaan baroorta ciisaanta ka weyn waxaani ka weyn soomaali gudaheeda wax kalea meesha ku jiran anuu aaminsanahay ummad kale aynugu jirta anuusan aaminsanahay waxaani soomaali maskaxdeeda ka weyn mana qabo qof soomaaliya qof soomaaliya inta u soo qaato cadaawadda intaa leeg inuu la bereerayo anigu ma biliis garaysni cadow kaleo meel kale ka socdaynu yaan u malaynayaa laakiin qur-aan oo dhan waxay isku fuuqsatay kufuunu axad mar haddii qof waliba xisaabi ka dambayso ilaahay xisaabinayo iimaan baynu leenay wixii maanta horta dhacay wax aynu hore u aragnay ma aha caalamkana wuxuu noqday kursi keliya lagu wada fadhiyo waxa iminka meel kasta ka dhaca minidkaasaad arkaysaa oo indhahaaga hortooda ay imanayaan maanta wixii horta dhacay waxaynu eegi karayna may ahayn runtii anu aada iyo aad baan uga xumaaday ilaahay baana saa igu og wallahi xataa cunto waa cuni kari waaye inaan biyo cadcaba mooyaane nafsad dhan way iga tagtay markaan dhiigii iyo dabkii iyo maad aragtay dhibaatadii arkay runtii qalbiga ay dhaqaaqay qof insaanaa nahay qof soomaaliyeed baa nahay waxa saa loo gelayaana waa dadkaygii iyo dalkaygii kuwa kalaaban ka ooyaa markaan falastiin iyo aan arki jiray ciraaq iyo ayaaban ka damqan jiray waaba iminku ay tahay my blood and my people markaa walaalo madasha aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa inay jaanisna siiyeen inaan tacsidayna dadkaas oona maad aragtaynu idhaahno ilaahay ha u naxariisto qaraabadii ehelkii ay ka tegeenna ilaahay samriya iimaan ha ka siiyo maamulka madasha sigista aada iyo aad baan uga mahad celinayaa jaaniska ayna siiya fursadaas soomaalina waxaan u malaynayaa in arrintani walaala ka weyn tahay laakiin xaqaa dilaaci doona in allaha maca saabiriin waad mahadsantahay walaalo
haatana waxaan u yeedhayaa ama mayg hor yaala ama aan kusoo gulaanadayaa kusoo gabagabeynayaa dhambaalka taa sidaa aan u direenno dalkeenii hooyo iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday caasimadeenii saaqa from boston massachusetts ها وعليك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وساقة عمر علي حكت هلا يا بوسطن ماساتشوست إنا لله وإنا إليه راجعون مدة لما قي إسلام كأهل الصومالي أهل إما أنت كل متي مقالة مقدسة إستريت صوبك إنا لله وإنا راجعون أجل إلهي هو نحرسته نحرسك إن فردوس أغبرينا هذا أبدك كتجمع إلهي ummadda ha u shakro intii dhimatay alla ha u naxariisto annagana ha nooga daba naxariisto ilaahayna cadowga dheer iyo cadowga dhowga ilaahay ha naga qabto ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaasoo ummada oo soomaaliya maanta la eqay ee caruur leh ee roolo leh ee rag soo kacaya leh ciyaal leh dhalinyaro leh ilaahay inuu ka qabto ummadda waxa cadowga ku ah ciday doonaanba ha noqdeen shisheeye iyo sokeeye soomaali gaalo balaayo wax alle waxa ilaahu naga soo qabo ilaahow dadkan sharkooda iyo shirkooda na dhaafi ilaahow ummadda soomaalida isu sakir idinkana waxaa idi idinka barayaa dadka soomaaliyeed meesha ku jiro dadka inaa donation caruuraha masaakiinta ah kolley dadkaasi caruur bay ka tageen dad baa soo shaqo tegay islaamo odayaal maal nolol maalmeedkoodii soo doontay caruuro yar bay guriga kaga soo tageen wax alla wax maaragtay u tabi raacaya ma jirto waa la iska xisaabayaa dadkan waa dhiigeeni waa soomaali waa caruur yar yar caruuraha halkan jooga talaagad bay hoosta fadhiyaan kuwaas cid wax taraysa ma leh dowladdiina waa taa lagu kacsaya waxtar leeda sababaheedaaba waxaa loo suubinaya soomaaliya ilaahay ka yaaba waxaa laga yaaba kuwa halkan ku jira xitaa inay mishinka ogyihiin who knows dadkan waa dad la isku salliday ilaahay waxaan ka baryana inuu soomaalida iyo islaamkaba guud ahaan isu soo habeeyo ummadaana ilaahay u naxariisto aad baan uga xumahay aad baan uga tiiraanyeysanahay special ilmaha yaryariista ah ee adoonta iyo rajada noqonaya oo dadkoodii ka dhinteen waa ku salaamaya madaxa iyo kurabeesa iyo mooshin baa noqde
waa hagaag waxaynu kusoo gunaanadanaa halkan dambaal tacsiyeedkii loo dirayey dadkii ku waxyeeloobay dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday caasimada dalka ee muqdisho anigoo xuseen fiina waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo in ay dowladda soomaaliya gacan bira ku qabato adowga